asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal meel walbood naga dhagaysanaysaan weliba si walba codkeeda idin soo gaaraya kusoo dhowaada reediyo gargaar madasha arrimaha bini'aadanimada reediyo gargaar wuxuu macluumaad iyo akhbaaraad u fiidaa bulshaweynta qaxootiga ee bulshada kale ee deegaanada dhadhaabyo faaf iyo weliba koonfurta wajeer waxaana wanaagsan oo mar kale iyo gargaar waxaa barnaamijkii la socodsiin doono hadduu allah abood dilay idmuh aniga oo cali raagi dhanka farsamadu isla aniga barnaamijka ayaa waxaa marti igu ah mas-uul ka socda hay-adda loo yaqaano window international kenya magacda loo soo gaabay w i k macalinka waa macalin cumar bashiir isagoo ka hadli raba maalmahan aan w i k ee weliba qaasan kuwa la talinta ayagoo diradda saarayay barnaamijyada shaqaaqooyinka bal macalinka ayaan kusoo dhaweynayaa macalin cumar kusoo dhawow mikrofoonka gargaar bulshadeenna u faahfaahaya waxaad maanta u waday weliba inta aan raadiyaha isla joogno waxaad barnaamijka ku eegi doontaba waad mahadsantahay asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu magacaygu waa cumar bashiir maxamed mas-uul ka socda hay-adda window trust waxaan ka hadli rabaa barnaamijka ku saabsan ka badbaadinta dhigmirashada iyo kuxadgudub kuxadgudubta galmada qodobkaas oo ah culture impact of culture on si mawduucaas oo horaan aada looga soo hadlay isbuucii hore ilaa isbuucyada hore laga soo hadli jiray ayaan rabnaa inaan sii dhamaystirno dhegeystayaasha markaa si dhacdala dhegeysanaya waxaan rabnaa inay ka faa'idaystaan qodobkaas ayaan rabaa inaan ka hadlo insha allah dhaqan horsiiso maxaa waye dhaqan waa wax la wadaago waa cilmi la wadaago mase aqoon dadka ka dhexeyso iyo mase wax la rumaysanahay taas oo bulshada saacdeynayso mase dadka saacdeynayso oonay dad taasoona wadaagaan qoysas fara badan mase dad meel iskugu yimaado bulsho mase wadamo badan ay wadaagaan marka kala duwanaashada dhaqamada kala duwan ayay waxay saameynaysaa nolosha dadka qabo badan ayay u saameynaysaa waxaa laga yaabaa dhaqan community ay isticmaasho oo ayagay u arkaan inuu fiican yahay community kale mise bulsho kale dhinaca kale inay u arkaan inuu dhaqankaas uu khaldan yahay marka kala duwanaashada dhaqamada waxaa keenaan marka kala fogaashada dadkay kala fog yihiin xagga ha noqoto degmooyinka xagga magaalada ay ku nool yihiin xagga gobolka ay ku nool yihiin waxyaalahaas ayaa waxay keentaa dhaqamada dadka inay kala dumaan marka dhaqanka ahaan bulshada waxaa kala duwi karaan dhahnay kala fogaashada kala fogaashada marka waxaa laga yaabaa dhaqan meeshan kenya oo kale laga isticmaalo waddanka soomaaliya marka lagayo inay dadka si kale u arkaan haddii dhaqanka loo celiyo uganda mise waddan kale tanzania loo celiyo waxaa laga yaabaa dhaqankaas inay ayagay ogal yihiin ay isticmaal karaan laakiin annaga soomaali ahaanaan la arkaa markaas inaan qaadan karin marka dhaqamada horta waa noocaas waana wax la wala wadaago oo dadka dhan ay wadaagaan waxaa laga yaabaa ani dhaqankaygii dad qaar inay diidaan oo ay dhahaan dhaqankaas annaga ma qabno ani ahaanna wuu ii fiican yahay laakiin community kale mase bulshada kale waxay u arkaan inay ayagay la socon karin marka sababtaas ayaa waxay keentay inay kala duwanaadaan marka dhaqamada dadka marka hay-adaha ku saabsan hay-adaha u xil saaran sida hay-adaha dhaqangeliyaha sida u n ta iyo n g o-ska kale waxay aada u fiiriyaan marka waxaa la rabaa inay ka digtoonaadaan dhaqamada dadka ah dhaqamada dadka kala duwanaashadooda marka waxaa la rabaa siday yihiin inay ku aqbalaan hadduu qofkan soomaali yaho dhaqankiisa soomaaliga inuu raaco hadduu qofka ugandiis yaho ugandiiskiisa inu wato hadduu suudaan yaho dhaqankiisa waa in loo raaco laakiin lama dhihi karo dhaqankan ayaan ku wala dhaqaynaa dadka aan ku wala wadaynaa midda kale oo jirta waxaa waaye marka waxay keeni kartaa marka dhaqamadaas kala duwan dadka hadday isku meel ku nool yihiin inay waxoogaa shaqaaqooyinka ka dhex dhacaan shaqaaqooyinkaasna wixii keeni kara waxaa waye kala duwanaashada ay dhaqankaas ay kala duwan yihiin dadka because dhaqankii markaan kala duwanaadno shaygaana markaan sameeyey uu ii fiicnaay laakiin ayaga dhinacooda waxay u arkaan waxaan la qaadan karin marka arrimaha sababtooda waxay keenaan shaqaaqooyin shaqaaqooyinkaas marka waxaa laga yaabaa communitiga hadday kusii dhex bataan mase bulshada kusii socdaan dhibaato badan inay abuuraan marka qodobka kala duwanaanshada dhaqamada ayaa wuxuu keenaa inay meesha dhaqamo ay soo dhex galaan khaldan marka dhaqamada haddii isku fahmi wayno oo aniga dhaqankayga iyo dhaqanka dadka kale iyo communityga meesha degan ay kala duwan yihiin marka waxay keenaysaa bulshada inay kala shakiso marka bulshada inay kala shakiso waxyaalaha kala shakiga keenaya waxaa ka mid ah marka dhaqankaas kala duwan kala duwanaanshadana marka wuxuu keeni karaa waxyaalo badan waxaa laga yaabaa dad kamida bulshada kamid a inay dhaqanka ay qaataan koox kale mise community kale oo meel degan tahay dhaqanka qaataan haddii markaad kusoo laabato communitygaad aad u imaato aad damacdo inaad dhaqankii nimanka ay kugu arkaan mase dhaqankii kale community kale lagu arko marka waxaa laga yaabaa inay dagaal keento iyo shaqaaqooyin fara badan ay u keento bulshada shaqaaqooyinkaasoo markay koos garayn karaan mase aad u dhibi karaan dadka meesha waxaa la arkaa inuu dagaal ka bilowdo laba beel isku dhacaan oo kale oo ay dhahaan isku dhaqan ma nihin laakiin dhaqankeena soomaaliga markaan usoo noqto soomaali badana communitygeeda waa isku dhaqan meel kasta joogtoba haddii soomaaliya joogto haddii etoobiya joogto haddii meesha ay joogto kenya ay joogto dhaqanka soomaaliga common ayuu yahay waxyaala small differences u jiraa laakiin wax saa usii weyn oo hadda la dhihi karo soomaalida ay kula duwan tahay ma jiro marka kala duwanaanshahaas marka dadka kala duwan waxay keeni karaan qofka in la faquuqo marka waxaa laga yaabaa bulsho kale inaad ku dhex jirta dhaqamadoodaad qaata dhaqamadii markaad kasoo baxdo ood meel kale aad geyso waxaa laga community aad u tagtay mise dadka aad la nooleed inay ku faquuqaan ayagoo marka kugu faquuqayaan waxaad la imaatay dhaqankaad la imaatay dhaqamadaasoo keeni karaan marka waxyaala badan sida annagoo kale dadka soomaaliga waa soomaalidaan nahay waxaan u badanahay dad islaami waxyaala waxaa jiraan diinteenna ay reebtay ummadaha kalena la arkaa inay wixii ay iska samaystaan hadhow haddii ayaga intaad raacdo wixii aad dhex gasho hadhow markii communityga dadkaad kusoo laabato soomaaligii wixii dhaqanka xumay lama imaan kartid waxaa laga yaabaa sababaha dhaqanka xun inay ku bixiyaan taa markii loo fiirino waxay noqon kartaa wax dhinacooda sax ka ah laakiin adigaad u aragto dad kalead kasoo qaadatay inuu kugu khaldan yahay marka shaqaaqooyinka waxyaalo badan oo waxaa jirta looga hortegi jiro dhowr qodob ayaan rabnaa inaan ka sheego oo looga hortegi karo shaqaaqooyinka keenaan dadka inay isku dhacaan mase bulshada dhexdeeda ay ka abuuraan dhibab fara badan marka qodobadaasna insha allah waan usoo laabanaya qodobada keeni karaan shaqaaqooyinka iyo dumarka u keensan karaan waxyaalaha dhibka badan waxaa ka mid ah qodobka la yidhahdo f g m waa gudniinka fircooniga gudniinka fircooniga dumarka waxyaala badan u keensan karaa waxaan u malaynaya waxaa jirta laan madax banaan oo ka shaqeyso i r c oo f g m aada looga shaqeeyo waxaana kamid ah waxaan u malaynayaa bulshada aad ba loo tababaray waxyaalaha ku saabsan f g m gudniina fircooniga qaabka loo sameyn lahay iyo inay ka digdoonaadaan ay sameynin iyo qaabil looga hortagi laha waxyaalaha kulli waxaa jirta dad badan oo loo tababaray kamid community leaders waxaa kamid ah section leaderska iyo dadkan madaxda uwala ah qaxootiga ayaa waxaan malayna barnaamijka waa loo tababare qaabkii looga hortegi lahay guddiinka furciniga muxuu keeni karaa marka wuxuu keeni karaa shaqaqada suu keeni kara waxaa kamid ah gabadha mar haddii gudniinka firconiga lagu sameeyo waxay isku diyaarinaysaa inay qeyngaarta mase la guursan karo maskaxdeeda waxay qabsanaysaa inay nin u diyaar garowda mar hadday maskaxda gashatona lagama reebi karo waxaa laga yaabaa guurba inay aado iidooyaan marka qodobka waxaa laga yaabaa inuu aada u dhibo diinta islaamka waxay sheegi sunniga qaabka sunniga in loo sameyo qaabka sunniga qodobka diinta way ka hadashe markaan diinta dhinaceeda fiirno aad bay u sharaxde marka qaybta sunniga diinteena way ka hadashay qaabkii loo sameyn lahay iyo sidii loo loo qaadan lahaa iyo sidii loo qangelin lahaa kulli way ka hadashay marka qaab kale waxaa jirta traditional oo soo socday soomaalida ilaa caalamka dhan laga isticmaalo oo la yihahdo f g m f g m-ka marka waa qaabka fircooniga oo marka aad u dhib badan gabdhe hata uu dhibayaa waxaa wuxuu dhibayaa waxaa kamid a markuu dhibaya markii haddii kees la guursado kale mase markay caadada ku dhacayso kale mase markay dhalayso waxyaalaha kulli aad buu u effect garaa gabadha marka ayaga markay yirhi ma dareemayaan laakiin markay weynaadaan ayay ogaanayaan marka f g m kaasna waxaa la rabaa in laga tigtoonaado haddii oy gabdhaha lagu sameeyo waxyaalaha ka qayb qaadan kara shaqaaqooyinka inay dhacaan ayuu ka mid noqonayaa qodobka kale oo noqonaya waxaa weye shaqaaqooyinka aad u keeni kara waxaa weye guurka deg deg e guurka deg dega waxaan ula jeednaa gabadha iyadoo yar ayaa nin la siini ayadoo yar ayaa nin la siini mase nin bay guursani waxaa laga yaaba iyadoo nolosha arkin weli si fican experience u helin qaabkay reer loo dhaqlay waxyaalaha kulli ay gaarin in la nin la siiyo nin baan ku siinaa ninkaa guursa baa la dhihi waxay kale aada u yaqaanaan dhaqankeena soomaalida oo kale ducaa iyo ankaar baa la dhihi nin baa la keeni nin baa waxooa lacag laga qaadani lacagtii marki laga qaato waxa la dhihi gabadhi duca iyo ankaar ayaan ku wadnaa labadaa mid qaado marka alia marriagekaas marka waxay noqonaysaa child marriage lama ogolo labor law indawal kuma jiro kuwan oo u n sharciga u n iyo hay-adahana kuma jiro alia marriage hataa diinteena ma sheegayso qofka at least waxa raba inuu weynaado tabargalo kadib markaas asoo khiyaar leh uu guurso laakiin asoo yar oo sagaal sana mise toban sana jir haddaad tirahdo nin baan ku qasbi qofkaas marka waxaa weye xadgudub weyn ayaad ku samaysay marka alia marriage marka waxyaalaha hataa dhinaca kale aada u taabanayso waxaa weye maadaamaan ka hadlayno shaqaaqooyinka waxay keeni kartaa oo kale gabadh inay iskuul ka baxdo o kale iskuol rob out ay samayso iskuol rob out marka maxaa koosgarayn karaa marriagekaas uu koosgarayne gabadhi iyadoo sani six sani sani five yaad nin ku dartay gabadhi markii la guursado waxaa laga yaba inay ilmo dhasho qof ilmo dhale marka iskuol intuu imaado ma baran karo systemka lama socon karo marka lama qabsan karo catchup ma samayn karo marka because of that alia marriage marka waxaa la rabaa qofka waktiga loogu talagal inuu garo the u n mandatory and all other n g os oo kale systemka ay qabaan waxaa weye sideed iyo toban qofka ka yar waa caruur dhinacooda markii la fiiriya saas ay u qaran laakiin ana keena islaamka wuxuu qori shan iyo toban qofka shan iyo toban hadduu u gaaro wuu qeyngaari laakiin ayaga waxaa weye three more saddex sana ay ku dareen waa waxyaalaha iska samaysteen laakiin sharciga iska samaysteen marka sidaas adoo fiirinayso hadduu qofka gaaro sideed iyo toban sideed iyo tobanka marka hadduu sideed iyo toban markuu gaaro uu guursado markaa qofka asaa khiyaar qab because qofka sideed iyo toban waxaa laga yaaba inuu iskuul uu foonfooyo mase uu dhameeyey way dhici karto waxbarashada inuu meel fiican ka gaari ma midda kale oo shaqaaqooyinka aada u keeni karta waxaa weye force marriage force marriage gabadha waxaa lagu qasbi guur ayaa madax laga gelini nin baa lacag laga qaadani lacag badan keeni xoolo badan u bixini meheri badan u bixini sooriyo badan u cidda keeni waxaa la leeyahy ninkan ayaan ku siina gabadha iyadoo lala tashanaynin iyadoo dooqeeda la fiirinaya waxyaalo badan iyadoon la fiirinaynin marka arrintan waxay keeni kartaa inay gabadhii shaqaqooyin badan ay ku imaadaan force marriageka waxay keenayaana waxaa weye da-deeda because qofkan hadduu qeengaaray sideed toban u gaaray mise shan iyo toban u gaaray qofkaas asaga naftiisa uu kasi karaa wixii fiican iyo waxyaalaha xun uu kala saaran karaa laakiin qofka asoo yar haddaad tidhaahdo waan ku qasbi guurka oo meeshaan dhehayna ducaayan kaar qaado labada la dhaho oo laga yaabaa gabadha ninka inay rabin waxaa laga yaabaa nolosha qofkaas ayaad burburisay gabadha haddaa wax baranaysa waxla kara waxbarasha inay ka cararto waxyaala kale haddaa haysa waxla arkaa barnaamijyo kale inay ka baxdo oy nafteeda ay meelo khatara geliso waxla arkaa iyadoo ka cararayso force marriage guurkaas qasabka oo deg deg ah force marriage waxaa keeni karaa oo kale other exploitation other exploitation oo kamid ah qofka vulnerable ood aragtay qofka wax ma hasto waa iska qof iska danyarow ah marka adoo positionkaada adeegsanaya waxaad ka- waxaad isku dayaysaa qofka inaad ka faa'iidaysato sida shaqaalaha hay-adaha kale way la arkay inay ku lug ay soo ay saameyso limaada qofkii wuxuu dhihi karaa waxaas aan kuu qabanay shaqaan ku siini alaab baan ku siini raashiin baan ku siini haye aan ku guursado waxaa laga yaabaa qofkaas marka joyskiisa asag ma aha laakiin circumstance ayaa ku hoosgaraynaysaa marka inuu ku accept garay adigu ku qaabalo ku qaabilo acceptanceka marka waxay noqoni force adoo isticmaalhayo s- waxyaalo kale oo lagu kusoo qaadan haso qofka aad leedahay waxaan aan kuu qabanay haddii un joogto oo kale oad leedahay waxaan kaarka anaa kuu hagaajini resultamentan ku siini guri baan kuu dhisi shaqo baan ku siini cidiina waxna u qabanay gabadha waxaa la arkaya inay vulnerables ka taho cidda waxbay haysaninba waxyaalaha haddaa maqasho waxay dhihi leeyahay ninkan cidda waa la arka inuu nooleeye ku dhadhawaaw at the end waxaa la arkaa inaad qasab aad tiraahdo igu guurso marka marka iyadana qodobadaas way la xiriiri karaan qodobka kale oo keeni kara waxaa waye poverty iyadana povertyga waxaa waye cidi wax maastaan waa iska vulnerable cidi waxaa la arkaa guri inay haysanin musqul inay haysanin meel hataa istaagan inay jirin adiga ayaad leedahay marka ana wax nii hagaajini anna waxaan ii sameeya marka waxaaba la arkaa gabadh inaad ku qasabto ba sexual inaad la samayso galmo adoo isticmaalhayo awoodda markaas aad leedahay sexual exploitation markaa departmentkaas adoo samaynayso ayaa waxaad ka codsanaysaa inaad galmo la samayso marka iyadana waxaa keeni karaa shaqaaqooyinkan hadda ka hadlaynay iyo xadgudubka iyo galmada faraha badan qeyb waxay ka qaadan kartaa bofat qofka unu xasanin qofka hadduu xasanin wax kasta uu samayn karaa waxaad proposal adigu geysana he can accept because of adoo xaaladiisaas aad markaas fiirinayso bofotiga marka waxyaalo badan ay kusoo jiidi waxyaalo badan ayay usoo jiidaysaa gabadha galmada gabadha markii lagu sameeyona waxaa la arkaa waxyaalo badan inay meesha ka qaado xanuunay ka imaan karaan s t d ka imaan karaan like waxaa ka imaan karaan h i v aids ka imaan karaa like waxaa ka imaan karaa unwanted pregnancy oo kale qofkii waxaa la arkaa inay uur qaado uurkiina lama kasaya cunuga aababa leh marka waxyaalo badan ayaa meeshaas kasoo geli karaa waxyaalaha markay soo galaana gabadhii mustaqbalkeeda meeshuu ku dhumay mase qofka mustaqbalkiisa meesh ayuu ku dhumi marka bofotiga marka adoo firin haaso marka inaad qofka uga faa'iidayso maaha qofka haddaad waxsin karto si haddaa ku sadaqaysan karto sadaqayso laakiinse adoo isticmaalhaaso qodobkaas bofot isticmaalayso oo qofka sexual exploitation aan ku samayni waxaana kuu qabani biyaan kuu xiri tuubaan kuu xiri meel hablaa kuu xiri raashin anaa kuu keeni guri baan kuu dhisi musqulaan kuu samayni anything because qaxootiga waxaan naqanaa eh, 90 percent dadka qaxootiga jooga waa vulnerable waa dad iska dantooda aada u hooseyso haddii marka adiga organisation u shaqaynaysa mase un u shaqaynaysa mase meel kastaa joogta oo implementing implementing agencies ku jirta haddaan intaad guriga tagto aad tiraahdo waxna nii qabanay waxna nii qabanay cidii ay qaataan marka hadhow gabadhi waxaa la arkaa waxyaalo badan inaad ku samayso marka hataa waxaa la arkaa haddaa yarta oo kale age aad u firin waxyaalo badan adoo firinaynin marka Een, marka meesha qaxootigana dad banaa joog hay-ada samafalaa joogaan oo shaqaalo badan ajniba joog dad waxaa jira iska masaakiina degan marka dadka haddii dadka la tababarin oo qofka wuxuu leeyahay uu ka saynin xaqiisa iyo waxyaalihii laga rabo ka saynin marka waxyaalo badan ayaa iska imaan karaan marka midda kale oo lagu daraa waxaa waye qofka islaamka ee waxaa la raba diinta inuu barto waxyaalahan kulli diinta lagu dhaarid gareeye waa lagu cadeeyey because qur-aanka wuxuu dhahay maa faradnaa fi lkitaab min shay qur-aan allah subxana wataala markuu soo dejiye wuxuu dhahay maa faradnaa fi lkitaab min shay kitaabka wax looga taga male everything waa lagu explain gareeye everything waa lagu explain gareeye whatsoever dhici lahay iyo ilaa qiyaama saa wixii dhici doona wuu sheegay marka ma jirto meel wax looga tage marka sidoo kale ummadda waxaa la rabaa inay diinta u laabato inay diinta barato diinta iyo dhaqankana maba kala dheeraba haddii diinta aad fahanto dhaqankaada kale uu toos u hagaagi laakiin diinba daad ka saynin waxyaalo badan ayaa lagu soo mari karaa waxyaalo badan ayaa lagu soo isticmaali karaa qodobada haddii kasii wado f g m earlier marriage forced marriage poverty midda saddex afaraad waxay noqonaysaa shanaad respect respect waxaa weeye qofka bini aadamka inaad xishmadayso hadduu yar yahay hadduu wen yahay hadduu qof waayeel yahay carruur yar haddaa yihiin xishmad ayaa laga rabaa marka alixtiraam qofka bini aadankae allah subxana wataala karaameeye allah subxana wataala xishmad u yeele xishmadaas marka inaad kula dhaqantaa la rabaa ma aha inaad kasoo qaado qofkan un adi kaa hooseeyo inuu xaaladaasu ku jiro oad uga faa'iidaysato maaha xaaladda qaxootinimaga ee dadkay ku jiraanna ma aha xaalad ayagay la imaadeen waa xaalad rabaaniya oo dhacda marka iyadoo saas adaa saas xaaladaasaad fiirinayso waxaa la rab xishmad iyo dhaqan fiican inaad kula dhaqanto ummadda haddaad u shaqaynaod la joogto iyo haddaad ku dhex nooshahayba midda kale xishmadda waxaa la rabaa dhexdooda ummadda inay isxishmadayaan inay isxishmadayaan xishmadda marka waxay noqonaysaa soomaali dhaqankeeda waa dhaqan aada u fiican markaad fiiriso dhinacyo badan waxaa kamid xishmadoo kale dadka weyn aad baa loo ixtiraamaa waana dadka hogaamiyeesha oo ummadda wadan ee kawe sidoo kale dadka yaryar sidoo kale maamooyinka xishmad kulli way leeyihiin dadkao dhan ummaddo dhan xishmad way leedahay xishmadaas marka ayaa la raba inaad kula socoto iyo inaad kula joogto ummadda haddii xishmadaas aad ummadda u sameyn karin marka ummadda meeshaa degan masel meesha ay degantaho kuma noolaan kartid adiga haddaad la noolaan waasana marka waxay noqona inaad ummad kale ood la noolaan karto o aad raadsato mase ummaddaas aad ka dhex baxdo meelo kale ad iska aado midda kale qodobkaas soo raacaysa waxaa weye diinta allah subxana wa tacala diinta markuu noo soo dejiyey waa nolosha bini aadanke intuu ka dhalanayo iluu ka dhimanayo diinta waa lagu sheeg waa lagu sharxe iyo waxyaala la raba in la sameeyo marka waxyaalahaas kulli ma aha waxaad adig iskala imaanayso qofkaas eed oo la dhaqmi lahayd qofka guurka markii loo guurinayo wax loo sameyn lahay qofka waxbarashada la geynayo in loo sameeyo qofka gudniinka alkhitaan waxyaalaha kulli diinta way ka sheekayse marka meel diinta ay wax ku dhaaftay male qodobada kulli haddaan sheegayno f g m ka oo kale sida oo qofka in loo sameeyo taasoo kale lama ogolo laakiin alkhitaan assunni waa la ogolyahay alia marriage lama ogolo qofka laakiin markuu gaaro bay-adu ku nool yahayna waa loo fiirinay bay-adu ku nool yahay hadduu asetan number a jirto oy isku gursaan mase asetan age oo kale kama eighteen kama fifteen ay gaaraan meeshaas ku nool yahay environmentkaas ayuu la soconay guurka qasabkana ma jiro guurka qasabkana ma jiro qofka asaga ayaa khiyaar leh dumar ha noqto mase rag ha noqto labada qof oo guursanayso ayaka ayaa khiyaar leh khiyaarkoodana waxaa rabaa in loo tixgeliyo midda kale qofka inaad uga faa'iisto ma aha xaaladda duruufuu ku jiro xaaladda duruufuu ku jiro adoo fiirsanayo marka qofka inaad ka faa'iidaysato lama rabo midda kale waa inaad xishmadeyso dhaqamada dadka inaad xishmadeyso diinta waa inaad xishmadeyso because of dadka waxay haystaan diimo kala duwan adiyaan samaawiya waa jiraan dad baa masiixi haast inkastoo laakiin la nasakhe dad baa injiil haast inkastoo la nasakho diinta islaamka ay ka dambeysay marka diimahaas kulli inaad xishmadeyso yaa rabaa sidaad u jeceshahay daada islaamka haddaad islaam tahay oo taadan diina islaamteena aasano sidaan u jecelnahay diinteena islaamka ah inaan xishmad ay hesho oo lagu xadgudbin marka adina waxaa la rabaa ummad kasta inaad xishmadeyso xishmaddu marka adaa kaa bilaabana adi naftaada haddaad ixtiraamto ood qardariso waxyaalaha xuxun ka reebto waxyaalaha fiican aad samayso ummadda kalena markaa saa kula dhaqan laakiin hadhihin ani shay fiican aan samayni ummaddana si xun baan kula dhaqmay taas lama ogolaanayo marka xagga diinta marka ummadda waxaa la rabaa diinta inay barato diinta inay ku camal fashay ku dhaqanto wax kasta marjicooda diin inay ka noqdaan xaajooyinka oo kale iyo arrimaha markii duqeyda ay gelayaan waxyaala badan baa loo fiirinay hataa xagga diinta waa la fiirinay maxay ka qabta waxaa la fiirinay maslaxada ummaddaas meesha degan maxay ku noqon kartaa mase maxay u keeni kadib haddana diinta la fiirinay arrintan diinta maxay ka qabtaa marka kadib ayaa go-aan iyo laga soo gaari oo u dambeyse ah marka dhaqamadaas adoo dhaqan isticmaalahayo adoo dhaqan aan haasta aad dhihayso ha ku xadgudbin dumarka shaqaaqooyin ha ku samaynin galma xadgudub ha ku samaynin oo xooge waxyaalahaas kulli dhaqamada kulli lama rabo waxaa jiraan dhaqmo xuxun waxaad arki qofka waa waxaa loo geysani galmaa loo geysani galmada markii loos loo loo geysto kadib haddana waxaad arki qofka waa la dili meeqaaha waa laba dhaqan aada u xun hataa dhaqan meel kasta lagu sheegay male dhaqan kasta oo arrintaas ogolma leh adoo dhaqan hasato ha dhihin gabadhan f g m baan ku samayni because waxaad waxaad dhihi dhaqankayga asaasi lama rabo waxaa la rabaa si diinta sheegtay inaad raacdo marka dhaqanka iyo diintana kalama dheer hadday iskhilaafaan dhaqanka iyo diinta markay iskhilaafaan dhinaca diintaad fiirinay dhaqanka waad kasoo tegi marka dhaqanka aad fiiriso iyo diinta inay kala duwan yihiin waxaad fiirinaysaa dhinaca diinta ayaad weligaa aada xigi haddii arrin dhacdo mar mase arrin imaato ku saabsan shaqaaqooyinka dumarkae waxaa lagu samayni baaritaan adigoonan dhaqankii ciddan dhaqankooda fiirinaynin qoladan kalena dhaqankooda fiirinaynin arrintaas baaritaan ayaad ku samayni waad qaadi waxaad la xiriirinay hay-ada u xilsaaran mase xafiisyada u xilsaaran xafiisyadaas niman waxaa joogan u tababara barogramyadaas waad isla fadhiisanaysiin ribotkii meesha ayaad ku gebagabaynaysiin community community ka fadli badanna ma jirto oo dhehayso dhaqankeena fiican dhaqankiina xun ma jirto wax la dhahay laa fadla licarabiyin calaa cajamiyin diinta waxay sheegaya bini aadanka kulli waa same walaqad karamnaa bani aadama aayadda qur-aanka saas ahayd waa bini aadanka xishmad ayuu leeyahay karaamana uu leeyahay adi ma dhihi kartid marka dhaqankeyga kaa fiican anaa kaa fiican anaa meel hebel ka imaada anaa gobolkan degan anaa regionka degan ma dhihi kartid waxaa la rabaa marka dhaqa- dhaqan kasta oo qolo ka saasato inaad ixtiraamto inaad la shaqeyso adigana dhaqankaada lagu soo xadgudbin haddii marka communityga dhexdeed kiis ka dhaco aan dhahna in case case rape case oo kale iska dhace waxaa iska dhace kale atamta oo kale iska soo la soo report gareeye waxyaalahaas waa inay robot sahel la helaa hataa hay-adahan kiisaska qaadayan markaad fiiriso ribotka waxay kuleeyihiin ribotkan sax miya ma lagu kalsoonaan karaa yaa arkay waxyaalaha kulli waxyaala suspectka laskama qaadayo waan shakiyey iyo saanaan u malaynhayo mala iyo waxyaalaha kulli lama rabo waa oo sidii diinta sheegaysale diintana waxay sheegay kiiskaas in la xaqiijiyo waa markhaati in loo helo haddii wax tiraada waxaan haji dhace marka waxyaalaha kulli diinta ay ku salaysan tahay ma dhihi kartid marka waxyaalahaasaan ka hor imaani la waxaa la rabaa marka inaad usoo waafajiso dhaqanka iyo diinta haddii diinta xugbayso dhinaca diintaad aadi haddii in case markay arrin dhacdo duqeyl loo soo wareejiyo hay-addii la keeno la fariisto arrintii la xaliyo marka waxay noqonaysaa si lagu xaliyo in loo geeyo haddii xalkaa la kari waayo noqoto fada area in lasii geeyo like koodoo kale kood nafteeda waa loo diyaarini kiiska waa la diyaarini dadki la haystay waa la diyaarini kiiskana sidaas ayay koodka ku qaadi
dhadha dusha dusha dusha hadalka kaga tuur iyagaa daheedee Aha. Hey, hey, hey. waxaad ogaataa inaan adiku doon dadkaa kaadhi socdo marka kuu jecelahay waxaan malayna waxaa la gaaray gabagabadii barnaamijka qodobadan haddaan ka hadlaynay iyo waxyaalaha kulli waxaa jiraan hay-ada u xilsaaran saddexda ra waxaa ka shaqeeyaan sida hay-adda raas oo kale ama u n hcr oo kale like xaga dheer haddoo kale waxaa joogaan t d h programyadan waxyaalahaas kulli shaqaaqooyinka u xilsaaran tahay i r c also waxay leedahay department oo u xilsaaran programyadaas aan mana ada n g os waxaa jiraan programyadaas ka shaqeeyaan haddii waxyaalahaas ay jiraan iyo waxaa jirta focal bison dadyaala uxilsaaran ay jiraan xaafadaha joogan si oo xaafad kasta tiam baa jira uxilsaaran programyadaas iyo shaqaaqooyinkaas la socdaan inay dhicin kum- ummadana ka waaniyaan haddii waxyaalahaas kula soo gudboonaadaan marka waxaad la xiriiri xafiisyadaas ama waxaad la xiriiri kartaa meesha kugu dhow nearest police ayaad kiiska geen kartaa mase haddii intaas aan sheegayno aad la xiriirto waxaan u malaynaya kiisaska way yaraanayaan Een, midda kale gebagabada haddaan soo gebagabay dhinaca diinta markaan u laabanno waxaa jirta wax dhan maqaasida shariica diinta islaamka sal- een, allah subxana wataala markuu noo soo dejiyey een, nabigeena maxamed sala alla alay slam loo soo dhiibay maqaasida shariica jirta waxyaalo badan oo diinta ay ka hadashay sida xifdu diin diinta in la ilaaliyo sideedaba diintaas had ku ilaalina diintaas waxaad ku ilaalina inaad barato ma dhigaysid diinta wardiya ka intaa banaanka istaagto oodan baran ma suurtagelayso marka xifdu diin waa diinta inaad barato ood ku dhaqanto waxyaalaan kulli sheegayna hadda kulli meesha siman haddii diinta intaad barato ood ku dhaqanto wax kaa halaabay male dunia akhra wa kadalika waxaa kaloo la rabaa qodobka saddexaad waxaa jirtaa shan qodob qodobka koowaad waxaa weye diinta inaad ilaaliso ilaaliskeedana ma aha aan dhahnay inaad banaanka taaganto waa inaad barato si fiican wadaadaad la xiriirto masaajida aad gasho aad barato diinta waxyaalahaas ka sheekayna kulli aad fahanto qodobka labaad waxaa weye xifdu nafsi naftaada inaad ilaaliso naftaada inaad halaaga geliso lama rabo inaad meel ku tuurto walaa tulquu biaydiikum ila tahluuka aayad qur-aanka saas ay ahayd ha ku tuurina naftaada halaag ha gelin naftaada alla subxana watacaala ku dhiibtay ilaali diinta baro naftaadana ilaali waxaa kaloo jira xifdu lcaqli caqligan mase brainkan alla subxana wataala nasiya bini aadankan isticmaal hayaad arkayso waa inaad ilaaliso adiga haddii ka waran aad isticmaalso drugs iyo waxyaala loo baahneen iyo waxyaala aad maskaxdaada ku gediso ka waran saad u wada u wada waxyaalahaas marka drugs aad isticmaali waali baa ku keeni maskaxdaada kulle waxay noqonay kharib wax lagu weydiinaya marka dambe male Een, midda kale waxaa weye oo sha- afaraad xifdu nasli xifdu nasli tarankaada inaad ilaaliso tarankaada inaad ilaaliso maxaa taranka say u ilaali waxay soo geli qodobka shaqaaqooyinka iyo galmada iyo xoogga waxyaalahaas kulli diinta maa sheegin xifdu nafsi marka lagu leeyahay nasli nasalkaada inaad ilaaliso wey waa inaad guursato diinta allah subxana wataala waxay sheegtay guur guur xalaala guurso nasalkaasaa kusii socda laakiin hadaa tira meeshan iska dhici meeshana cunug ku dhali meel kale cunug ku dhali waa sii soconaya oonan ka sayni wixii dhale marka nasalkaada meeshuu ku halaabay marka diintana waad khilaaftay wa kadalika midda shanaad oo u dambeysa waxaa weye xifdulmaal xifdul maal propertyga ilaahi subxana wataala kusiiya xoolaha ilaali masaakiinta ka saacidee wax fiican ku bixi sadaqayso adiga si fiican ku isticmaal haddii shanta qodob aad raacdo fi dunya waalaakhira insha allah waxaan rajaynaynaa inaad ka badbaadayso musiibooyinka badan iyo xeelo badan oo socdaan Een, intaas ayaan kusoo gabagabeynaya barnaamijka wabilah tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh
wacalaykum asalaam waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu ayaan ku leenahay macalin cumar bashiir maxamed oo ka socday hay-adda w i k allaha ku anfaco ajir axsan haddaan lasoo koobi karin allaha ka allaha ka siiya isaga innagana kuwii ku camal falaha weliba waanadaasi wax ka qaata allaha naga dhigo dhammaan dhegeystayaasha waxaan u sheegay inay nagala socdeen reediyo gargaar madasha arrimaha biniaadinimada macalinkan oo ahaa macalin cumar oo ka socda w i k weliba qaybteeda la talinta shaqaaqooyinka isagoo ka hadlayay eh, waxyeelada ama waxyeel saameynta dhaqanka ee weliba shaqaaqooyinka inta aynu barnaamijkan midkiisa xiga aan hawada dib ugu kulmi doon dhegeystayaasheeda dhammaanteedna isku duubaan idinle sidaa iyo nabadgelyo isku fen jirin dab dhexdiina laga shidin dab dhexdiina laga shidin Arday, hadal daliil